dowladda aljeeriya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka morocco xili ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa labada dal ee jaharka ah waa sida lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda aljeeriya ramtaan lamaamra ayaa sheegay in xukuumadda aljerisa xiriirka diblomaasiga ay u jartay dowladda morocco kadib markii ay qiimaysay xaaladaha taagan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday xiriir u jarista dowladda morocco in macnaheedu uusan ahayn in la dhibaateeyo muwaadiniinta labada dal sagaal iyo tobanka bishan ayay ahayd markii aljeeriya ay ku dhawaaqday inay dib u qiimeyn doonto xiriirka ay la leedahay morocco kadib markii ay ku eedeysay falal xadgudub ah arrintan ayaa timid kadib markii kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha amniga ee dowladda aljeeriya oo uu madaxa ka yahay madaxweynaha dalkaasi cabdulmajiid tabuun si ay uga wada hadlaan waxa madaxtooyada dalkaasi ay ku tilmaamtay xaaladaha cadaawadeed ee kasii socda dalka morocco waa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda aljeeriya ilaa iyo iminka dowladda morocco kama aysan hadlin warka ka soo baxay dowladda aljeeriya ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadda ee labada dal oo xumaaday xiriirka labada dal ayaa xumaaday toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo danjiraha dalka morocco ee qaramada midoobay uu sheegay dadka ku nool gobolka kabayla ee aljeeriya ay tahay inay xaq u yeeshaan inay go-aamiyaan xaaladooda mustaqbalka ee madax bannaanida dowladda aljeeriya ayaa taageero u fidisay jabhadda bolosario ee doonaysa ay katashiga dhulka saxaraha galbeed ee lagu murunsan yahay oo ay morocco ku dartay dalkeeda sannadii kii xuduudda u dhexaysa dalalka aljeeriya iyo morocco ayaa xirnaa tan iyo sannadii kii xuseen saxnuuni v o a qahira